kulankan oo diiradda lagu saarayay ka shaqaynta nabadda iyo isdhexgalka bulshada ku nool magaalada gaalkacyo waxaa ka qayb galay laba boqol iyo afartan dhalinyaro oo ka kala yimid labada dhinac ee magaaladaasi kuwaas oo loo tababaray in nabadda magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug ay ka qayb qaataan shirkan qabashadiisa waxaa iska kaashaday madasha nabadda iyo isdhexgalka ee gobolka mudug iyo hay-adaha soomaali peace line iyo l b i si loo xoojiyo doorka nabadda ee dhallinyarada gobolka mudug maxamed sheekh siciid guddoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay
runtii maanta farxad weyn bay noo tahay saddex bilood oo mashruucii tababarka iyo awoodsiinta dhallinyarada uu socday in halkan laiskugu keeno laba boqol iyo afartankii dhallinyaro oo afartan qof ay ahaayeen dadkii tababarada bixinaya moderatorska ahaa iyo labadii boqol oo kale oo participantska ahaa ama dadkii qaybta ka ahaa ah ujeeddada laga leeyahayna waxaa waaye ugu weyn ahdaafta mashruucan higsanaya waxaa waaye labo hadaf hadaf koobaad waa waa peace building nabad dhisida waaye maadaama waddankeena uu burbur badan soo maray haddana soo kabasho aan ku jirno si gaar ah gobolka mudug iyo gaalkacyo ay u dheeraayeen dagaallo sokeeye mas-uuliyiin ka socday hay-adaha barnaamijkan qaybta ka ah ayaa dhankoodu waxa ay ka warbixiyeen muhiimadda mashruucan magaalada gaalkacyo magaalooyin kaleto waxay uga duwan tahay xaalado isbabedela ayay leedahayyo la kulankiina halka maanta waxaa u fadhinaa waa maalin ku astaysan maalimaha sdga ka mida oo ah in ay noqoto motivational speak day maalintii la isdhiirigelin lahaa barnaamijka sdga ee ka socda deegaanka galkacyo wuxuu kaloo ka socdaa magaalada baydhabo wuxuu kaloo ka socdaa magaalada kismaayo marka maanta waa maalinta ku astaysan in howlihii aan soo qabanaynay oo sd gruupka ahaa inaan bal dib u milicsano annaka ka gruub ahaan annakoo dhan ugu dambeynna cabdiraxmaan sheekh guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ayaa shirkan soo xiray mursaliin amaa bacdu ilaahi subxaana watacaala mahadiskale mar koobaad saakay kulankan ama xafladan qiimaha badan suuqa ay keenay alxamdu lilahi rabbialcaalamiin alxamdu lilahi rabbialcaalamiin marka labaad guddoomiyaha gobolka dhallinyarada madash iyo madaxdooda guddoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kale tiimamka s b l iyo l b i dhallinyarada qiimaha badan ee haldoorka halkan jooga bahda saxaafadda dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantihiin falilaahi alxamdu maanta farxad weyn bay noo tahay kulankan dhallinyaro ah ee reer gaalkacyo idil ah inaan maanta ay ka soo qayb galno wax weyn bay noo tahay annagoo runtii juhdiga la soo bixinnay mashruucan intii soo mirdharaya saaxiibadan s b l iyo l b i dhammaan dhallinyarada madasha arrintaas aad iyo aad bay muhiim nugu tahay dhallinyarada gobolka mudug ayaa kalin xoogan waxa ay ka qaateen ka shaqaynta nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee gaalkacyo si meesha looga saaro colaadaha beelaha oo saameyn xun ku yeeshay bulshada gobolka mudug